بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله حنكون حشرني كتاب التوحيد عشر كان وعشر كان لحدا يشن وحكب العمانية بابك شن يتمناد قال الشيخ رحمه الله تعالى وحويري باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير آية في سورة سبع أيو الشيخ أبابي باب كان وأصلي باب كي هربا آية أبابي baabu qowli llaahi tacaala yushrikuuna maa laa yakhluqu shayan wahum yukhlaquun oo kala wa macnuhuna waxa weeye sida sheekh cutheymiin uu tilmaamay raximahu llahu tacaala sheikhu waxa uu muujinayaa waxa weeye waa baraahiin aladilla taasoo kutusaysa aayadahan uu baabeynaya waxay kutusayaan annahu laa yastaxiqu inuuna xaq u lahayn an yakuuna axadun qof makhluuqa wuxuu doona haadee kaa'ina man kaan an yakuuna shariikan lilaah fii cibaadati inuu cibaadada ilaahay la wadaago o an yakuuna shariikan maca allah inuu ahaado inaynan wax bannaan ahayn ayay aayadahan ku tusayaan marka waa masaa'il caqiida ah oo usuulah marka baabkii buu dhigayaa aayaddii buu markaa baabkii ku hoos dhigayaa si aad u fahantid mas'aladan inay tahay mas'ala cadiima oo allah subxaana wa tacaala uu yahay cibaadada kan keligii xaq u leh oo mutay oon cid kale oo cibaado xaq ule lahayn ayna jirin bal hadda u fiirso aayaddan waxa uu shiikhu ku keenay malaa'igtaa laga hadlaya haddii malaa'igtii marka ay cabsida ilaahay la argagaxayaan oo ilaahay u khuduucayaan oo ilaahay caabudayaan maxaad moodaa marka cid kale hagee joogta hagee joogaan bilow-aadni awliye dhimatay iyo kuwo qabri la geliyey inay marka ilaahay wax la maamulaan ama ilaahay cibaado la wadaagaan dee wax suurtagal ah ma aha xaggee bay joogaan marka dhagxan iyo asnaam sida mushrikiintu caqligooda u keenay bal aynu marka aayadda sharaxno casharkan aayaddaasaan ku sharaxaynaa waa aayad cadiima oo aad iyo aad caqiide xambaarsan wey laba xadiid iyo aayaddaasuu baabka ku keenay labada xadiidna si gaara u sharaxaynaa aayaddana si gaara insha allahu tabaaraka wa tacaala allah waxa uu yidhi xataa idaa fuzica can quluubihim xataa waa xarfu qaaya ilaa iyo goortii fuzica laga siibay xataa idaa fuzica can quluubihim macnaha fazaca asalkiisa waxaa la yidhaahdaa fazacu waa argagaxa waa khawfka iyo cabsida qofka ku yimaada si kadisa ayaa fasac la yidhaahdaa wuu argagaxay waxbuu ka naxay wax cusub baa ku soo dhacay wuu naxay oo wuu argagaxay taasaa waxaa la yidhahdaa fasac marka fasacu waa khawfka cabsida waxa weeye degdega kuugu yimaada ayaa fasac la yidhaahdaa marka xataa idaa fuzica can quluubihim macnaha waxay yidhahdeen culummadu sida cabdullahi ibnu cabbaas iyo waxa weeye maaragtay culamo badan ku fasireen shacbi iyo xasan iyo ay ku fasireen xataa idaa fuzica ay idaa zaala alfazacu can quluubihim ha markii argagixii uu ka baxo axaadiidta caddayn doonta macnaha markii ilaahay uu hadlo oo la hadlayo jibriil oo uu waxyoonayo malaa'igtu markay maqlaan kalaamka ilaahay ay argagaxayaan markaasay waxa weeye sida axaadiidtu caddaynayso ayay dhacayaan oo sujuud la dhacayaan oo suuxayaan oo argagaxayaan markaas markii waxyigii dhammaado ayaa markaa laga qaadayaa laga faydayaa argagixii iyo cabsidii xataa idaa fuzica can quluubihim buu yidhi allah quluubtooda marka laga siibo leannahu can waxay ku tustaa almujaawasa wax ku dhaafay markaa can quluubihim quluubtooda markii fasicii argagixii laga saaro oy caadi ku soo noqdaan haa maxay odhanayaan markaa qaaluu maadaa qaala rabbukum ay qaala bacduhum libacdin qaarkood baa qaarkii kale wuxuu ku odhanayaa axaadiidta qaar waxay caddaynaysaa waxay odhanayaan malaa'igtii argagax marka laga qaado kan ugu horeeya oo argagaxa laga qaado wuxuu noqonayaa jibriil markaasay jibriil wuxuu soo marayaa malaa'igtii kale markaasay waxay odhanayaan maadaa qaala rabbunaa yaa jibriil ilaahay muxuu yidhi jibriilow markaasuu odhanaya qaala alxaq ay allah xaq ayuu yidhi halkaas wey aayadahaasaa caddaynaya aayadda marka xataa idaa fuzica can quluubihim qaaluu maadaa qaala rabbukum ay qaala bacduhum libacdin ama jibriil keliya ha ku dheheen ama dhexooda is dheheene ayay waxay odhanayaan maadaa qaala rabbukum rabbigiin muxuu yidhi ay maadaa takallama waayo alqowl waxa weeye waa kalaam marka meesha waxaa ku sugan sifatulkalaam allah subxaana wa tacaala loo sugayo inuu hadlo oo waxa weye markaas uu allah hadlay markaasa maadaa qaala rabbukum qaalu lxaqa qaaluu waxay odhanayaan oo isugu jawaabayaan ay kuwii la weydiiyey ayaa waxay ku jawaabayaan alxaqa markaa alxaqadaas waa nasbisantaayo waa mafcuul waxaa marka meesha ka maqan qaaladii ay qaaluu waxay odhanayaan qaala alxaqa ay qaala allaahu alxaqa allah subxaana wa tacaala waxa uu yidhi xaq buu yidhi ay macnaha waa xaq allah qowlkiisu waa aayaddii oo kale wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa cadla marka waa xaqun fi lakhbaar allah wixi uu sheegaa waa xaq weeye waana xaqun waxa weye fi tashriici walaxkaam wixi uu sharciyey wuxuu amrana waa xaq weeye ha allah xaq buu ku hadlay qaalu lxaq markaase waxay sii odhanayaan wa huwa alcaliyu alkabiir allahna waa alcaliy allihii sarreeye weeye alkabiiru weynan badan oo wax walba ka weyn ay akbaru min kulli shay ha marka alcaliyu allihii sarreeyey waxay dhahaan culummadu ay culuwu daat wa culuwu sifaat allah waa sarreeyaa bidaatihi waana sarreeyaa bisifaatihi waa sharxi doona alkabiiru ay akbaru min kulli shay allah cid walba waa ka wenyahay ay cadiimun min kulli shay haddaba aayaddan waxay culimmadu leeyihiin imaam ibnu kathiir raximahu allahu tacaala waxa uu ka soo guurinayaa ibnu jariir raximahu allahu tacaala inuu tilmaamayo oo uu yidhi xataa idaa fuzica can quluubihim wa almalaa'ika waxaa laga hadlayo oo quluubtooda argagaxa laga siibay waa almalaa'ika axaadiidtuna waa caddeeyeen argagaxu inuu ku imaanayo marka allaah uu hadlayo oo waxa ilaahay uu la hadlayo jibriil uu waxyoonayo ayay ku dhacaysa markuu ibnu kathiir ka soo guuriyey qowlkaas ibnu jariir buu wuxuu yidhi wa haadaa huwa alxaqu waa xaq weeye qowlkaasi alladii laa miryata fiihi aan wax shakiya ku jirin waxa weeye sababtu maxay tahay waxa weeye waxaa ku soo arooray alaxaadiid waxa ayaa ku soo aroortay saxiixa wal aathaar min asaxaaba ayaa ku fasiray inay yihiin xataa idaa fuzica can quluubihim in malaa'igta laga wado waxau yidhahdeen sheekh cuthaymiin raximah allahu tacaala halkan can quluubihim waa ithbaatu waa sugitaan loo sugayo oon ictiqaadayno malaa'igtu inay quluub leeyihiin oo melag kasta qalbi buu leeyahay sida inagooba qalbi aynuu leenahay ama keenoo kale miya maya isku khalqi manihin ha waayo waa cibaadaysanayaan ilaahay bay caabudayaan waa sujuudayaan waa rukuucayaan qalbi ay wax ku weeleeyaan oo amarka ku qaataan bay leeyihiin ha idaa fuzica can quluubihim waxa uu yidhi sheekh cuthaymiin xataa idaa fuzica can quluubihim qaaluu maada qaala rabbukum ay qaala bacduhum libacdin ayaa la odhanaya qaarkood qaarkii kale waxay ku yidhaahdeen markii argagixi ka bacay maadaa qaala rabbukum rabbigiin muxuu yidhi markaasay waxay odhanayaan qaalu lxaqa axaadiitaana tilmaantay sida aynu sheegnay ay qaala jibriil baa wuxuu odhanayaa qaala alxaqa ay qaala allaahu alxaqa xaq buu yidhi halkaa waxa uu sheekh cuthaymiin ku sugay oo ka soo saaray waxa uu yidhi waa ithbaatu lqowli qowl baa allah loo sugayaa haa waana mataashaa markuu doono ilaahay waa hadlaa waa waa kalaamkiisa qowlkuna kalaamku ka mid yahay qaala allahu tacaala intaasoo axaadiida ku soo aroortay xadiisu qudsiya yaquulu allahu tacaala uu nebigu leeyahay haa qaala allahu tacaala kada mujid marka alqowl waalkalaam kulli ilaahay waa loo sugayaa waayo nuthbitu bima ahbata allahu bihi nafsahu fii kitaabih oo ahbatahu bihi rasuuluhu sala allah alay salam wixii ilaahay naftiisa isku sugay oo kitaabkiisa qur-aankaa ku sugay iyo wixii uu ku sugay nebigu sunnihiisaba ilaahay waa u sugaynaa laakiin waa mataashaa waa markuu doono waa bimashii'atih taasi waxay khilaafsan tahay waxa weye nimanka mucadalada sida jahmiyada sida ashaacira sida waxa weeye kuwa diidan waxa weye kalaamka ilaahay waxaa kaloo halkan laga qaataa waxa weeye kalaamka ilaahay inuusan makhluuq ahayn oo qur-aanku uusan makhluuq ahayn waayo ma aynan odhan malaa'igtii maadaa khalaqa rabbunaa maay odhan hadduu markuu kalaamku makhluuq yahay waxay odhan lahaayeen maadaa khalaqa rabbunaa idan marka maadaa qaala rabbunaa bay yidhaahdeen idan waa daliil waadixa oo ku tusaya alkalaamu kalaam ullahi laysa bimakhluuq innaga kalaamkeenna waa makhluuq laakiin oo ilahay baa abuuray laakiin kalaamka ilahay makhluuq ma aha waa min sifaatihi qaalu lxaq xaqaana waxay tilmaameen culummadu macnaha waa waxyiga ilaahay uu waxyoonayo waana laba unbuu noqonayaa imaa khabar wa imaa inshaa khabarku waxa weeye waa wixii akhbaaro laynoo sheego waa xaqun fi lakhbaar ay sidqun fi lakhbaar wa tamat kalimatu rabbika sidqan wa cadla akhbaarta uu ilaahay sheegaa waa sidqi waa xaq weeye wixii uu sharciyeeyo oo isugu jira alawaamir wanawaahina waa xaq weeye marka waxay dhaha culummadu xaqun fi lakhbaar wa xaqun fi laxkaam ama fi tashriici waa aayaddaasi ka soo qaateen wa tamat kalimatu rabbika sidqan wa cadla ay cadlan fi laxkaam sidqan fi lakhbaar wa cadlan fi laxkaam waqowluhu wa huwa alcaliyu alkabiir malaa'igtii baa dhahaysa wa huwa alle walxaal huwa alle alcaliyu kan sarreeye weeye alculuwu weeye waa ihbaatu alculuwi alcaliy waa ihbaatu alculuwi malaa'igtii waxay sugayaan ilaahay inuu ka sarreeyo innagiina waa inaan sugnaa ilaahay inuu kor jiroo sarreeyo sidii markii la weydiiyey cabdullahi ibni mubaarak ayaa la weydiiyey bima nacrifu rabbana maxaan ilaahay ku garanaynaa markaasuu yidhi biannahu mustawan calaa carshihi carshigiisa inuu ka sarreeyo baa'inun min khalqihi khalqigiisana uu ka baxsan yahay haa waxa uu marka deliishanayaa qowluhu tacaala alraxmaanu cala alcarshi istawa oo ku soo arooray qur-aanka fii sabcati mawaadic haa toddoba suuradood ayay ku soo aroortay istawa cala alcarshi marka waana inoo imaan doontaa taas ayuu u deliishanayaa marka allah subxaana wa tacaala culuwiga culummada xeraan labaa loo qaybinaya culuwu daat ay daatadiisa ilaahay waa sarreeyaa khalqigo dhan waa ka sarreeyaa ee wuxuu khalqiga kula socdaa waa bicilmihi wa qudratihi waa inoo jeedaa waa ina maqlayaa waa ina arkayaa waa ina ogyahay waxba kama qarin karno wa culuwu waxa weye sifaad sifaadkiisuna waa sarreeyaan ha sha'nigiisi iyo sharaftiisi iyo awooddiisi iyo sifaadkiisuna waa sarreeyaan waa loo sugayaa labadaba qofku muslimka waa inaa sugo weeye alkabiirna culummadu waxay yidhahdeen ay alladii laa akbara minhu cid ka weyn khalqigoo dhan wax ka weyn ma jiraan oo xadiid baa ino imaan doona awalna aan waa tilmaami doonaa allah subxaana wa tacaala waxaan uu abuuray innaga waxa ugu weyn oo aragna waa samawaadkan samawaadkan carshigaa ka sii weyn carshigana ilaahay baa ka sii weyn wallahu fawqa alcarshi waa inoo imaan doontaa idan marka wahuwa alcaliyu lkabiir weeye allah subxana wa tacaala marka kibriyaana ilaahay baa iska leh oo cid ku qabsan karta iyo cid la wadaagtaa ma jirto aayaddan marka waxaa laga faa'iidayaa oo waxa weeye ku sugan oo aynu ka qaadanaynaa sifaadkaas la inoo sheegay culuwiga waxa weye kibriyaaga allah qowl inuu hadlo waxa weeye mataa shaaa bimashii'ati inay ku xiran tahay malaa'igtuna inay qireen culuwiga ilaahay ayaynu ka qaadanayna idan marka waxaa loo keenayaa aayadda meeshan hadduu intaasoo dhan ilaahay ku sifaysan yahay laa yastaxiqu alcibaadata waxa weeye khayrahu cid hanata oo mud mudata cibaado in la siiyo aan ilaahay ahayn ma jirto wey ha idan marka cibaadada waa in loo gaar yeelaa oo ilaahay keligii la caabudaa taas ayuu sheikhu meesha u keenayaa insha allah axaadiidtana gaar baan u sharaxaynaa walxamdu lilah rabbi alcaalamiin